Warbixinta ay daabacday hay-adda ABC ayaa muujinaysa in ku dhawaad afar milyan oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa-dhacayaan gaajo daran taasoo micnaheedu tahay in aanay heli karin cunto ku filan si ay u sii noolaadaan. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in afar boqol afartan iyo laba kun oo qof ay ku sugan yihiin heer aad u liita taasoo ka dhigan inay macluul qarka u saaran yihiin. Xaaladan adag ayaa waxaa sababay saddex arrimood oo waaweyn. Arrinta koowaad ayaa ah roob yarida taasoo sababtay in wax soo saarka beeralayda uu yaraado taasoo dhalisay cunto la-aan iyo daaq la-aan ay la kulmayaan xoola dhaqatadu. Arrinta labaad ayaa ah sicir bararka maciishada iyadoo qiimaha raashinka daruuriga ah uu sare u kacay taasoo ka dhigaysa in dad badan aysan awoodin inay iibsadaan cunto ay cunaan. Arrinka saddexaad ayaa ah colaadaha iyo amni darrada arrintaasoo sababtay in dad badan ay ka barakacaan suuqyadana la xiro beeralaydii iyo xoola dhaqataduba aanay awoodin inay nolol maalmoodkooda sii wataan. Khubarada IEBC waxa ay ka digeen inay xaaladdu kasii dari doonto bilaha soo socda waxaa la filayaa in inta u dhexeysa bisha Abriil iyo bisha Juun ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan tirada dadka la daalaa-dhacaya cunto la-aanta Soomaaliya ay gaadhi doonto ku dhawaad shan milyan oo qof oo u dhiganta boqolkiiba saddex iyo labaatan tirada dadweynaha ku nool Soomaaliya. Khubarada ayaa saadaalinaya in roobka gu'ga uu noqon doono mid filashadiisu ay adag tahay taasoo sii xumeyn karta wax soo saarka cuntada.